waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaan u malaynayaa kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii ayaa prime minister horiga soomaaliya ay yeelato allah u naxariista yani cabdirashiid cali sharmaarka uu tegey aqalka cadda wadanka maraykanka isagoo markaa doonayay inuu ciidanka soomaaliya dhiso markuu la kulmay yani ninkii madaxweynaha wadanka xilligaa madaxweynaha ka ahaa john f kennedy wuxuu u sheegay soomaaliya inaysan ciidan u baahnaynba oo ay baahanta keliya boliis u baahan tahay oo markaa yani waxba yaraatay yani xiisadda oo maanta ku wareegsan ayna jirin tii markuu cunta weyday kadib wuxuu aaday marka raashiya marka xilkan raashiya waxaa soo xiray allah u naxariista cabdi jacsi markaa soo xiray kadib raashiya lixdamaadkii dhammaadkeedii ilaa iyo horaantii intii gacaanka usoo dhalan ka hor yani ciidamada soomaalida waxa lagu tababari jiray wadanka ruushka lagu tababari jiray marka xiriirkii ruushka iyo soomaaliya iyo soomaaliya udhexeeyey xilligaasoo bilowday marka laakiin wuxuu xoogeystay markay dhalinyarada militariga xukunka qabteen ruushka wuxuu ka dhigay wadanka soomaaliya yani ciidamadii ugu fiicnaa ee abad soomaaliya soo mara wuxuu ka dhigay ciidan professional ah oo runtii bariga africa oo ciidamada ugu adag ka mid ahaa wuxuu dhisay ciidanka neviga ama ciidanka baddu dhisay wuxuu dhisay ciidanka cirka wuxuu dhisay ciidanka lugta ayuu dhisay ciidamo wuxuu sameeyey oo micnaha ku qalabeeyey qalab casri ah oo marka afrika afrikada bari ayna haysanin taa marka waxay noqotay marka inay threat ku noqoto wadamada jiiraanka ka ah jiiraan soomaalila ah ay threat u arkaan ama ay cabsi u arkaan marka xilligaas markii dowladdii sofietiga ay jirtay oo micnaha yani adduunku kala qaybsanaa bari ee galbeed kala qaybsanaa yani xisbigii handugdaaga ee soomaaliya xilligaa ka jiray wuxuu xiriir dhowla lahaa wadanka raashiya laakiin waxaana waxay isbedeleen markii uu dowladda etoobiya ay ka culatay xisbi yani hantugdaag ah oo communist ah oo markaa hogaaminayay colonel mangiste xayla maryam kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ahayd marka wuxuu afgambiyey boqor xayla salaase oo nin wadanka yani afrika aada looga yaqaanay adduunkana aada looga ixtiraami jiray marka markii ay marka arrintaa dhacday waxaa marka isbedelay geopoliticska marka isbedelay marka marka dagaalkii marka xilligan marka intaan afgambiga uusan ka dhicin wadanka etoobiya soomaaliya marka waxay ku naaloonaysay oo rajaynaysay maanaa ciidankan ay dhisaysa inay ku qabato goboladii soomaaliyeed ee marka ka tirsanaa etoobiya oo ay doonayeen dib marka ugula madowda wadanka soomaaliya marka xataa nidaamka iyo dagaalka marka hore waxaa la habeeyey wadanka wadanka ruushka la habeeyey arrinta ruushka iyo mara iyo soomaalida marka way ka go-onayeen kasoo guda marka markii ay isbedel etoobiya ka dhacday dagaalkii seven seven marka uu dhaca marka uu bilaabanayo ayaa raashka wuxuu uga digay soomaaliya inay etoobiya weerar ku qaado isagoo marka u ballan qaaday in micnaha waxaa weeyaan gobolka soomaalida etoobiya ku nool la siinayo waxa loo yaqaan autonomous region laga dhigayo oo etoobiya ka tirsan ballantaas raashka uu qaaday isla mar ahaantaana micnaha waxa weeyaan xurgufta u dhexeeya yacni wadanka la yidhaahdo soomaaliya iyo wadanka etoobiya uu xallin doono ayagoo labada bahwadaagle ah yani wadamada reer bariga marka hogaaminay midooda sofiyeeti maxamed saad bir allah u naxariista arrintii waa ka yara biyo diiday waxaa u caddayd etoobiya inay kala dadsan tahay kala maqan tahay xilliga uxmad ay maraysa marka xilliga hadduu mar gobolada maqan soo celin waayay se weliga soo noqonaynin marka wuxuu dhagaha ka furaystay taladii marka uu siiyey wadanka raashiya intaa marka waxaa dheer marka waxaa jira history muhiim ah laakiin dadka badankood ayna garanaynin waxa weeyaan raashka inkastoo xataa weerarka uu socday haddana uu dhexaadan rabay laakiin waxaa dhacday prince fahad bin cabdilcaziiz oo marka ahaa dhaxal sugaha yani waxaa weeye boqortooyada wadanka sacuudiga ayaa maxamed saad bir wuxuu ku qalqaaliyey in uu ka soo baxa yani raashka uu ka soo baxa oo bahwadaagta reer galbeedka uu soo galo waxayna ahayd political miscalculation bu ah arrintaas yani waa khalad waa historical era dhacay historical era dhacay buu ahaa marka carabta marka waxay u ballan qaaday inay sabood garaynayso dhaqaalo fara badan ay siinayso hub fara badan ay u iibinayso yani waxyaaba badan bay ballan qaadeen laakiin inteed may dhicin ma dhicin iska daa inay dhacdo iska daaye wadamadii carbeed qaarkood waxay ka soo jeestaan dhinaca etoobiya sida libiya ee wadanka loo yaqaano koonfurta yemen intay koonfurta marka yemeninta marka waxaa weeye marka ma isku darsamin oo koonfurta yemen iyo libiya waxay la safteen wadamadii cuba iyo russia la safteen taa marka waxay keentay marka in xataa jamhuuriyaddii ay qalqal gasho oo markii dambe madaxweyne yani maxamed saad ku gorgortamo bal waxaad yani waa ka baxa laakiin xuduudkii ay soo dhaafin xuduudkii hore aysan soo dhaafin xuduudkii soomaaliya aysan soo dhaafin laakiin wadamada micnaha yani russia iyo cuba iyo libiya iyo koonfurta yemen waxaa ka goonaa ilaa muqdisho inay socdaan ka goonayd marka shardi kaasuu marka dambe ku gorgortamay marka meesha waxaa ka baxay waxaa ka baxay waxaa weeyaan waxaa meesha ka baxay taageeradii uu kala jiray wadamada carabta gaar ahaan wadamada khaliijka waa marka hore been u sheegay waa gartay een, waxaa la isweydiinayaa marka xiriirkii raashka iyo soomaaliya oo sidaasi ku baaba'ay oo sababna u ahayd sida aad taxliilkaada u dhigayso dowladdii soomaaliya oo hogaaminayay madaxweynihii hore ee milatariga ahaa maxamed siyaad barre Een, hadda waxaa la isweydiinayaa xiriirka marka madaxweyne farmaajo uu abuuri karo iyadoo eh, wadamadii deriskaana maanta la ogyahay in soomaaliya ugu tabar yartaa uguna jilicsan tahay intee gaarsiisan yahay suuragalse ma tahay in eh, rushia ay soomaaliya mar kale ciidamo u dhisto rusia markay burburtay oo soviet union meeshu ka baxay een, runtii lasma oranaynin rusia way soo kabanaysaa laakiin markuu qabtay ninkan lida putin rusia cirkuu geliyey hadda marka rusia waxay danaynaysaa inay afrika dib ugu noqoto ay danaynaysaa xilligan xaadirka central africa republic maanta maclinta ka qodaya ayaga ayaga badan yihiin marka waxay doonayaan marka in wadamadii ay xiriirka hore la lahaan jireen soviet unionkii oo markaa ay bahwdaagta ahaan jireen inay soo celiyaan sida angola soomaaliya wadamadii shucuinta ahaa inay soo celiyaan laakiin su-aasha dad badan isweydiinaya waxay tahay yacni madaxweyne farmaajo oo xilligan micnaha ku soo aaday xilli micnaha waxaa weeyaan ay maraykan aada isugu dhow yihiin norway ay aada isugu dhow yihiin wadama european union aada isugu dhow yihiin turkiga ay aada isugu dhow inkastoo turkiga yani waxba waxba ka qabin soomaaliya inay dhinacan russia ay aad waxba waxba aysan ka qabin ma yani ma balans garayn karaa xiriirka noocaas oo kale ah marka waxaa weeye xilligan xadarka yani waxaan oran karaa way ku adag tahay madaxweyne farmaajo inuu balans gareeyo aad ay ugu adag tahay yacni in la helo rag kaadiriin ah oo micnaha waxaa weeyaan soomaali ah oo micnaha waxaa weeye bisil micnaha waxaa weeyaan yani fahamsan geopoliticska caalamka fahamsan in la helo loo baahan yahay juqraafi siyaasadeedka caalamka laakiin dhallinyaradan micnaha ku hareersan madaxweynaha laabtoobada la cararaya uma umala- uma malaynayo micnaha waxa weeye inay balans garan karaan xilliga inta la eg yani mas-uulinta la eg inay balans garan karaan way adag tahay marka waxay u baahan tahay marka waxay u baahan yahay marka inuu soo celiyo dadkii soomaalida waxgaradka soo celisho dadkii ahaa living historyga ahaa inuu dib u soo celisho oo markaa ay balans garayaan waxa- waxa weeye adduunka arkaysid yani caalamka ama- ama siyaasadda waxa weeye waa give and take weeyaan yacni rushia haddii ay soomaaliya soo gasho maxay soomaaliya ka faa'iidaysaa maxayse ummadda soomaliya rushia ka faa'iidayaan waxay u baahanta marka in daraasad dhab raba si rasmi lagu sameeyo ayay u baahan yihin marka taa marka waxaa weeyaan ani ismoran waa yara sulugsanahay oo ma oran karo ma samayn karaa ma dhihi kari laakiin waa yara sulugsan dhalinyarada maanta ima talada haya inay taa balans garayn karaan sababtu maxay tahay aad leedahay waa waa waa yaro salugsanahay taas baa faahfaahin dheeraada u baahan iyadoo weliba aan dhinaca kale ka eegayno dadaalka dowladda soomaaliya maanta ay isleedahay kaalintii caalamka soomaaliya ay ku lahayd muujiya taasay dad fara badan isweydiinayaan professor saddex shay baan sidee oran karaa way ku adag tahay marka ugu horeysa waxaa weeyaan een, xiriirka u dhexeeya dowladda iyo maamulada- maamul goboleeda wuu aad u liitaa oo micnaha waxaa weye marka hadduu taa liito micnaha garoofka marka adduunyada aad maraysid nin adag nin yani nin adag ma tihid maxaa yeele haddii gurigaadu hagaagsanayn oo gurigaadu kala daadanayo oo ilmahada la kala shaxaadayo oo micnaha la kala shukaansanayo goboladii micnaha awood intee la egaad maarata ku yeelan kartaa caalamka markaad fiiriso caalamka caalamka waxa waa perception weeyaan perception lagaa qaadan kara maxay tahay? waxaa lagu arkaa weak leader marka waxay leeyihin ninkan lama gorgortami karin maxaa yeelay yani waa ya- awoodis waa waa waa weak maxaa yeelay dad- dadkii mu- mu- mu- muusan wada halanin taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan walaal een een waxaa meesha ka maqan waxa loo yaqaan historical living dadkii aan xilligaa joogay oo noolaa qaarna way duqoobeen qaarna wadankay ka tageen marka wadanka waxa ku dhex- waxa ku dhex loo yaqaan brain drainage ku dhacay institutionalist memory institutionka dumay marka tii marka waxa la- meel wax laga bilaabo loo baahan yahay marka dhallinyaradii ku soo qulqushay waxaa muddaa xog wax inay ta- taa ka maqan tahay midda saddexaad oo runtii yacni hortaagan waxa weeyaan soomaaliya hadda waxa weye way way kala maqan tahay goboladii waqooyi ee soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xor- inay xornimo ka qaateen soomaaliya inteeda kale goboladii yani Inay dib u laabteen waqooyi- Somaliland.
inay ka- oo hadda waxay la baxeen somaliland bal ayay la baxeen laakiin waxay ka go-een go- soomaaliya inteeda kale ay ka go-een marka dalkii waa qeybsan yahay waa dal micnaha awood leh oo dal aan qeybsanayn ninkii madaxweynaha kama aha marka taana waxay keenaysaa dhaawac asaga hadda boo ku taalo weeyaan waa boo ku taalo inuu dhayo loo baahan yahay midda saddexaad waxaa midda afraad oo waxaan ku aan oran karo waxaa weeyaan markaad caalamka la gelaysa heshiisyo waa in constitution uu jira adiga ku hagaya waa in qaanuun adiga ku hagaa uu jiraa marka qaanuunkii wadankana ma- ma- ma- ma- ma- ma- meesha ma yaallo ilaa sonte looyaradii maxay kaala shaqeeyaan waxay kaala shaqeynayaan waxaa weye marka heshiis gelaysid in heshiiskaas ay waafajiyaan qaanuunkaaga wadanka qaanuunkiisa ay waafajiyaan wadankii qaanuun ma laha wadanka constitution ma leh constitutionkan waa constitution ku meelgaara weeyaan wuxuu xalaal noqon karaa marka loo codeeyo marka gabadha soomaaliyeed cod ku siisa ayaa uu xalaal noqonayaa marka soomaalida waxay oran jirtay hal xaalaana nirika xalaala ma dhasha marka wixii xeerjajab iska ah marka waxyaabahaas oo dhan oo afka kala haysta ayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aysan suurtagal ahayn waxyaabo badan oo micnaha yani uu raashi kala hadli lahaa inuusan inuusan qaban karin
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho